dhalinyaro reer somalilan ah oo tiradoodu tahay koob iyo afartan afartan wiil iyo inan laga soo ka soo noqday dalka libiya oo ay ugu maqnaayeen tahriib ku tageen markii hore runtii dhibaato badan kala kulantay waxaan u mahadnaqaynaa hay-adaha aanu wada shaqaynta leenahay ee gacanta ka geystay sida i o m u n h c r waxaan u mahadnaqaynaa runtii habeen hore ayay ahayd inay soo baxaan laakiin dagaalkii ka socday airboortka ama caasimadda ayaa saameeyey waxaanu daawanay iyadoo iyagu diyaaradda ku jira oo ay go-doon ku yihiin oo haddana uu dagaalkii airboort ka socdo waxaan u mahadnaqaynaa labada kooxood ee halkaa ku dagaalamayey ee hay-adaha xuquuqul insaanka ka ogolaaday in ay dagaalka joojiyeen inta diyaaraddaasi kacayso waxaad ku soo noqoteen waddankiinnii waxaad ku soo noqoteen dadkiinnii waxaad ku soo noqoteen dhul aad xor ku tihiin waxaad ku soo noqoteen dhul aad cid ka garanaysaan dadkiisa garanaysaan waxaad ku soo noqoteen dhul aad camuudiisa garanaysaan ku soo dhowaada mar kale waddankiinni oo dhibaato kastaaba la soo kulanteen mar haddaad joogtaan maanta waxaan filaya inaad xorriyad badan dareemaysaan saakataa dareemaysaan mid ka badan baad dareemaysaan waa mar kalena waa laydin soo dhoweynayaa waa laydin kaxaynayaa baawar baa laydinku qaadayaa waa laydin qadageynayaa wixii laydinku talagalay baa laydin dhammaynayaa intaa kadibna waynu ballami doonaa haddii ilaahay uu ka dhigo oo sidaa laydin diiwaan gelinayo iyo wakhtiga laydin diiwaan gelinayo iyo wixii laydinku talagalay ka warrankoodaba waa iyana waa waa arki doontaan haddii ilaahay ka dhigo waddankayga dib ugu soo noqday oo faraxsanay wallaahi alxamdulilah maasha allah in badanoo dee libiya aan joogno imka sanad iyo bar baan joogay libiya dhibaato waxaan ahay kalama kulmin iyo caqabado nolosha magarees liibiyana aad iyo aad bay u dhibaato badantay libiya haddaan kuu sheego horta libiya libaan ma leh libiya ladnaan ma leh male naalle iyo nolol dowlad male daryeel ma leh waa beled balaayadu ku dhasho ku dhaqanto waa beled barta aad martaba biniaadam daalani baalaha ka jooga lagu baasanayo biyacaad gelayso waxaan dhihi lahaa kuwa wadanka kusii socda taanaga anugu aan ugu tusaale qaataan ninkii lacag naga baxday qof walba ma jecla de lacagtayna meel bilaasha ku bixi laakiin dhibaatada iyo